زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس سلام على من اتبع الهدى bismillaahi araxmaani araxiim nabadgelyo dushiisa ha ahaato qofkii raaca hanuunka intaas kadib fariintani waxay ka timid khaalidubnu weliid waxayna ku socotaa hogaamiyaha reer faris waxay mahadi u sugnaatay allaah oo burburiyey boqortooyadiinna jebiyey kibirkiinnii suuliyey dhagartiinna dhexdiinnana dhigay khilaaf iyo kala tag haddii ay ku soo gaarto fariintaydan tan ah si deg deg ah ku soo dira jisyada laydinka doonayo haddii aydan sidaas samaynin allaah baan ku dhaartay ee waxaan idiin soo dirayaa ciidan jecel geerida si la mid ah sida aad nolosha u jeceshihiin إلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة
سوف تعلو راية النصر المبين الدماء نصنع الأمجاد والوحيد waa macallinka kuliyadda milatariga islaamiga iyo khabiirkii khubarada ciidanka waa taliyihii hogaaminayay ciidankii ka dagaalamayey garabka bariduulaankii lagu qaaday boqortooyadii faris iyo taliyihii hogaaminayay ciidankii ka dagaalamayey janaaxa galbeed ee duulaankii lagu qaaday boqortooyadii ruum iyo taliyihii guud ee simaamka u haya dagaaladii taariikhda gale ee ku caanbaxay magaca xuruuburidda ee khilaafadii abuubakar ay la gashay qabaa'iladii ridoobay waa hogaamiyihii milatari ee dagaaladii yarmuug yamaama qaadisiya mu'ta saxaraha ambaar iyo kuwa kale waa sayfullaahi almasluul khaalidubnu weliid radiallaahu canhu ka hor intaanan u gudbin badweynta buduulaadkii ay taariikhdu u diiwaan gelisay aan milicsanno dhinac ka mid ah noloshiisii ka hor inta uusan soo islaamin iyo maalmihiisii hore si aan u ogaanno sida uu islaamku u beddelo basharka iyo awoodda uu u leeyahay inuu qof maalin ahaa cadowgiisa koowaad ka dhigo seef ka mid ah sayfaha ka yureeyo cadowga horarka ah khaalid waxaa dhalay weliid ibnu muqiira oo ahaa ninka ugu tunka weyn reer qureesh iyo horjoogayaasha ugu waaweyn ee laga heebaysto weliid wuxuu ka mid ahaa dadka ugu hodonsan carabtii xilligiisa joogtay laakiin wiilkiisa khaalid ma uusan qaadin dhabbihii aabbihiisa wuxuuna yaraantiisii ahaa mid u safra dhulweynaha saxaraha ah si uu halkaas ugu soo tababarto una darso xeeladaha dagaalka fardafuulka iyo jimicsiga qabiilka uu ka dhashay khaalid ee reer bani maqsuum oo mas-uulka ka ahayd umuuraha dagaalada iyo arrimaha milatariga ayaa khaalid u magacaawday abaanduulayaasha ciidanka mushrikiinta waxaana guulihii uu tolkiisa u soo hooyey ka mid ahaa dagaalkii uxud weliba waxay culimmada siyarku sheegaan inuu khaalid maalintaasi doonayay inuu si gaar ah u dilo nebiga salallaahu calayhi wasallam balse allaah ayaa nebigiisa ka ilaaliyay seefta khaalid أشهد أن محمد رسول الله
ka hor furashadii maka ayuu soo islaamay khaalid waxaana dagaalkii ugu horreeyey ee uu ka qayb qaato isagoo ku jira safka muslimiinta uu ahaa dagaalkii mu'ta kaas oo ahaa dagaal ay hogaaminayeen saddex haliyey oo ka mid ahaa saxaabada oo aan xalqo kale uga hadli doonno kuwaas oo kale ahaa zayd binu xaarita jacfar binu abitaalib iyo cabdulaahi binu rawaaxa khaalid wuxuu dagaalkaas ka qayb qaatay isagoo ah askari caadi ah oo aanan ka dhex muuqan ciidanka balse markii ay shahiideen saraakiishii saddexda ahaa ee hogaaminayay ciidankii muslimiinta ayuu dejiyey khidad dagaal oo lagu tilmaamo mucjiso ka mid ah mucjisaadka milatari ee ay taariikhdu diiwaan gelisay khidadan oo ilaa hadda lagu diraaseeyo kuliyadaha milatari ee jaamacadaha adduunka ayuu allaah fadligii khaalid isagoo wata saddex kun oo ciidamo muslimiin ah ku jebiyey ciidan gaaraya ku dhowaad rubuc milyan laba boqol oo kun oo askari oo isugu jira gaaladii ruum iyo xulafadoodii nasaarada shaam si aan u ogaanno xeeldheerida khidadaas aan dul istaagno waqcadii ka dhacday halka loo yaqaano mu'tah oo dhacda koonfurta dalka urdun qiyaastiina boqol iyo soddon kilomitir u jirta magaala madaxda dalkaas ee cammaan فرسان موتى درب المعالي دربنا نحن فرسان موتى وراية العز لنا سائر taariikhyahanadu waxay sheegaan inuu khaalid sameeyey afar xeeladood oo ka mid ah xeeladaha dagaalka oo markaad u kurgasho laga fahmayo xeeldheerida hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ah alxarbu khudca khaalid wuxuu ugu horrayn sameeyey inuu ciidankii muslimiinta ee fardowleyda habeenkii oo dhan ku socodsiinaya jiidda dagaalka si uu cadowga ugu maleeyo inuu gurmad hor leh oo ka mid ah muslimiinta kusoo qulqulayo furinta dagaalka arrinta labaad ee uu sameeyey waxay ahayd inuu isku shaandheeyey ciidankii oo ciidankii safka hore joogay uu geeyey safka dambe kuwii safka dambe joogayna uu geeyo safka hore ciidankii dhanka midig xigayna uu geeyey dhanka bidix kuwii bidix xigayna uu geeyey dhanka midig markii ay ruumaanku arkeen isbeddelka ka muuqda safka iyo wujuuh cusub waxay yaqiinsadeen inuu yimid gurmad xooggan iyo ciidan caabboon taas oo gebi ahaanba burburisay macnawiyaadkii iyo niyaddii ay u hayeen dagaalka arrinta saddexaad ee uu sameeyey waxay ahayd inuu ciidan xooggan dhigay dhabarka dambe ee ciidanka uuna saaray meel taag ah kadibna ku amray inay saf ballaaran galaan oo ay masaafooyin isku jirsadaan si ay u kiciyaan boor iyo habaas takbiirtana ugu dhawaaqaan taasoo cadowga ku keenaysa rucbi iyo argagax iyo inay u maleeyaan gurmad cusub oo soo gaaraya muslimiinta arrinta afaraad ee uu sameeyey khaalid wuxuu ku dhaqaaqay maalintii xigtay ee dagaalka waxayna ahayd inuu si tartiib tartiib ah dib uga soo gurtay furinta dagaalka uuna ciidanka soo geliyey cumqiga dhulka saxraha ah taas oo malaha cadowga ku beertay inuu khaalid kamin ku diyaarsaday gudaha dhulka saxaraha ah uuna doonayo inuu gudaha soo gashto waxayna ku laba shakiyeen inuu jabay si ay u sii dabagalaan iyo inuu xeelad wato oo aysan ku kadsoomin wayna labalabeeyeen waxayna soo istaageen mu'tah si ay u daawadaan dib ugurashada ciidanka khaalid iyagoo aan ku dhiiran karin inay sii baxsadaan allaah ayaa ugu dambayntii quluubtooda ku tuuray rucbi iyo argagax waxayna ku khasbanaadeen inay dib uga gurtaan fagaaraha dagaalka maadaama waxa socda aysan fahmi karin xeeladaha dagaalka ee uu dejiyey hogaamiyahaasna ay xaqiiqdooda ogaan waayeen رغم كل المحن وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو خالد سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو halkaas ayaa saddex kun oo ciidanka muslimiinta ah ku jebiyeen in ka badan laba boqol oo kun oo askari oo nasaaro ah waxaana xusid mudan in dagaalkaas ay ku shahiideen oo keliya laba iyo toban ruux oo ka mid ahaa ciidankii muslimiinta oo ay ku jiraan saddex hogaamiye ee dagaalkaas majaraha u hayay halka ciidankii nasaaradana laga dilay cadad tirabeel ah waxaana khasaaraha gaaray gaalada laga akhrisan karaa oo keliya in sagaal sayfood ay maalintaas ka jabeen khaalid oo mid weliba sidii ugu dagaalamayay ay sii burburaysay halka saxaabada qaarkoodna ay ku dagaalamayeen laba sayfood urdun oo keliya ma ahan buduulaadka khaalid waxay daadsan yihiin laga bilaabo ciraaq ilaa dhulka nejdi halkaas waa nejdiya oo markii uu islaamku halista galay geerida nebiga kadib uu allah u soo saaray abuubakar kaas oo ciidankii muslimiinta ee uu hogaaminaya khaalid amray inuu tago yamaama halkaas oo lagula dagaalamay ciidankii uu watay musaylimatulkadaab ثم جعل أبو بكر من منطقة ذا القصة مقرا لإنفاذ الجيوش وكان في هذا الوقت قد وصل جيش أسامة بن زيد سالما غانما فأمر بالجيش بأن يستريح في المدينة ويروحوا على أنفسهم إلا واحد إلا واحد إلا واحد قال له غبار في kadib abuubakar wuxuu mandiqada dilqasa ka dhigay taliska ciidamada waxaana wakhtigaasi soo gaaray ciidankii usaama binu zayd oo soo nabad noqday qaniimana soo helay wuxuu abuubakar ciidamadii ku amray inay nastaan oo ay naftooda nasiino siiyaan marka laga reebo hal nin ninkaas oo uu ku yidhi adiga boorkaad gashaba mid kale ayuu kuu sii gudbinayaa dagaalkaad gashana mid kalaad ka sii aadaysaa qofkaasi waa khaalid ibnulweliid sayfullaahi almasluul waxaa loo dhiibay ciidankii labaad ee uu abuubakar u diyaariyey la dagaalanka murtadiinta markii uu dagaalkii murtadiinta xoogaystay lana soo jebiyey muslimiinta cadowgiina ku soo dhowaaday teendhada khaalid ayay muslimiintu soo rugaal celiyeen cadowgiina waxay ku celiyeen difaacyadoodii hore kadibna waxaa dhawaaqay ansaariyo muhaajiriin oo yidhi khaalidowna kala sooc oo noo qaybi ansaariyo muhaajiriin oo qoloba aa ku aaddi annaga dhankeenna loogama imaan islaamka ee waxaa looga yimid dadka hadda diinta soo galay kadib khaalid ayaa laba saf ka dhigay ciidankii muslimiinta wuxuuna raayada muhaajiriinta u dhiibay zayd ibnulkhadaab halka raayada ansaartana loo dhiibay thaabit ibnu qays khadiibkii nebiga sala allahu calayhi wasallam kadibna waxaa dhaqaaqay ciidankii muslimiinta khaalidna intuu bannaanka soo istaagay oo uu iska dhigay gaashaankiisa kana degay faraskiisa ayuu cod dheer ku yidhi waxaan ahay khaalid ibnulweliid ee waa kuma qofka ii soo bixi karaa cajiib waayo qofka isagoo madaxiisa la raadinaya bannaanka soo istaagaya ee dhahaya waa i kan laakiin la yaab ma lahan waa khaalid ibnulweliid وتعرى خالد عن درعه ونزل عن فرسه وقال أنا خالد بن الوليد أنا خالد العود من يبارز وصرح باسمه أي قائد يطلب رأسه ويقولها أنا ذا لكنه خالد بن الوليد roy kasagaranda oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha dalka maraykanka ayaa ka mid ah dadka ku ta'asuray khidadaha dagaalka ee uu khaalid kaga guulaysta gaalada an Arab army has attacked from this side and is trying to get to Jerusalem. And so the Romans know that, that, that the Arabs, you're outnumbered, you're out technology, you're outmoneyed, and you're facing two empires. Do you attack both at the same time?
ciidamadii carabta ayaa dhankan ka soo weeraray iyagoo isku dayaya inay gaaraan magaalada qudus laakiin roomaaniyiintu waxay ogaadeen inay ka awood badan yihiin carabta yacnii waa lagaa tiro badan yahay waa lagaa tiknolojiyad badan yahay waa lagaa lacag badan yahay haddana waxaad la dagaalamaysaa laba boqortooyo oo waaweyn ma awooddaa inaad labaduba hal mar weerarto arrintaasi waa mid aan macquul ahayn laakiin muslimiintii carabta ayaa sidaasi sameeyey oo waxay hal mar dagaallo ku qaadeen labo ka mid ah boqortooyooyinkii ugu facweynaa uguna awoodda badnaa ee xilligaasi dhisnaa kuwaas oo kale ah ruum iyo faris weliba hal dowladood oo ka mid ah dowladahaasi ayaa ka ciidan badnayd carabtii muslimiinta ahayd bal ka waran labadooda oo isku tegey marka ruum iyo furus waxay isku waafaqeen inay isku bahaystaan ka hortagga weeraradii carabta waxay ciidamo ku ururiyeen magaalada firaas waxayna ciidanka isku soo ururiyeen uu gaarayay boqol iyo konton kun oo askari halka ciidamadii muslimiinta ee weerarka soo ahaana uu dhammaa shan iyo toban kun oo askari khaalid wuxuu joogaa daanta bari ee webiga furaad halka ciidankii roomaanka iyo furusna ay joogaan daanta galbeed ee webiga waxaana halkaasi ku taalla buundo muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ciidanka khaalid markan wuxuu rabaa in ciidanka roomaanka iyo kuwa furus ay ka soo gudbaan buundada oo ay soo galaan dhanka bari si ay halkaasi u noqoto goobta uu dagaalku ka dhacayo wuxuu si xeeladaysan ciidankiisii ugu insixaabiyey aagga buundada dib ayuuna u gurtay kadibna ciidanka wuxuu u qaybiyey saddex qaybood oo mid waliba ay ka kooban tahay shan kun oo askari qayb wuxuu u saaray taagga webiga qaybna webiga hoostiisa qaybna wuu ka fogeeyey webiga kadibna halkaas ayuu ku sugay ciidankii roomaanka iyo furus si ay u soo galaan buundada kadib markii konton kun oo ciidankii roomaanka iyo furus ay ka soo gudbeen buundada ayuu khaalid u dhawaaqay ciidankiisa amrayna inay iqtixaamaan kontonka kun ee soo gudbay dagaal xooggan ayaana ka dhacay webiga qarkiisa ciidankii khaalid ee ku sugnaa webiga dushiisa iyo webiga hoostiisa ayaa iqtixaamay ciidankii buundada ka soo gudbay intii uu dagaalku socday khaalid ciidankii ayuu dib uga bixinayey dagaalka haddana wuu ku soo celinayey haddana wuu ka saarayey ciidanka haddana wuu ku soo rogaal celinayey marba marka xigta dagaal xooggan kadib ciidankii ruum iyo kuwii furus waxay galeen go'doon waxayna awoodi waayeen inay hubkooda adeegsadaan waxayna garowsadeen xeeladda uu khaalid u dejiyey iyo halista ay galeen ruucbi iyo argagax ayaa ku dhacay kadibna waxay isku dayeen inay dib ugu noqdaan buundada oo ay insixaabaan u fiirso konton kun oo ciidamo ah ayaa isbuuranaya oo isku jiiraya buundada dusheeda iyagoo ka cararaya hal dufcad oo keliya iyadoo la maqlayo dhawaqa lafahooda oo isjijibinaya buundada korkeeda kadibna ciidankii muslimiinta ayaa bilaabay inay sii bacsadaan oo ay laayaan firxadkoodii oo sii cararaya dagaalkaas muslimiinta waxaa looga dilay laba boqol oo dagaalyahan oo keliya dhanka ruum iyo furusna waxaa laga dilay konton kun oo askari 200 Muslim Arabs were dead, 50,000 Persians and Romans were dead.
dhulka ciraaq iyo nejdi wuxuu khaalid ku galay ugu yaraan shan iyo toban dagaal oo waaweyn kuwaas oo uu la galay dowladdii faris oo ahayd mid ka mid ah labadii dowladood ee xilligaas ugu waaweynaa dunida waxaana dhammaan dagaalladaas uu isagu hogaaminayay uu allah guula ku siiyey muslimiinta kuna jebiyey cadowgiisa markii uu sanka dhulka ugu jiiday faris wuxuu khaalid u jihaystay dhanka shaam oo ay joogeen gaaladii ruum ee bisandiyiinta oo aad u kibranaa xilligaas abuubakar asidiiq allaha ka raali noqde oo xilligaas uu soo gaaray dulmiga nasaarada bisandiyiinta ayaa yidhi allaah baan ku dhaartaye nasaarada reer ruum khaalid ayaan ku ilowsiin doonaa wasaawista uu shayddaanku u qurxiyey kadibna fariin ayuu u diray khaalid oo ku sugnaa ciraaq wuxuuna amray inuu u wacdo jabhadda galbeed ee shaam halkaas oo la doonayo in nasaarada ruum lagu dhadhansiiyo wixii ay dhadhamiyeen gaaladii faris khaalid ayaa soo jiiray saxaraha ambaar ee lamadegaanka ah wuxuuna soo galay safarkii mashaqada badnaa si uu dhagaxdhig ugu noqdo futuuxaadkii ballaarnaa ee shaam taariikhda halgan ee khaalid iyo duulaannadii guulaysta ee uu u soo hoyey islaamka ayaa ah kuwo aanan lagu soo koobi karin xalqo iyo laba xalqo ama barnaamij iyo labo balse tani waa dhinac ka mid ah buduulaadkiisii aan ku dhiiragelinayno ummaddii uu ka mid ahaa oo maanta aad u raadinaysa khaalid iyo wiil la mid ah balse aanan weli la helin wuxuu sannadkii kow iyo labaatanaad ee hijriga ku geeriyooday magaalada xims intii lagu guda jiray xukunkii khilaafadii cumar waxay taariikhyahanadu sheegaan inuu yahay hogaamiyaha milatari ee aanan weligii lagu jebin dhammaan dagaaladii uu galay oo cadadkooda lagu sheego kun dagaal waxaana taasi ka sii daran inuu ku geeriyooday firaashkiisa taas oo meesha ka saaraysa aragtida fuliynimo ee ku jirta dadka qaar ee ah inuu dhimanayo qofkii u qalab qaata goobaha dagaalka man lam yamut bisayfi maata bikhayrihi tacadadat ilasbaabu waalmowtu waaxidu
بالجهاد بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين